gudoomiyaha xaafadda hanti wadaagga ee magaalada jowhar ayaa olole nadaafadeed ka daafuray xarumaha danta guud ee magaalada jowhar ololaha ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shacabka xaafadda hanti wadaag cismaan xuseen cumar gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey ololahan ay bilaabeen maamulka degmada jowhar oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada ee barakaysanay jowhar mudane cismaan maxamed mukhtaar baarey oo ahaa amarkiisa in laga shaqeeyo goobaha danta guud ee, oo hadda maanta ee, aan joogno goobta caafimaadka isbitaalka ugu weynaa ee, dowlad goboleedka hirshabeelle Ee, marka isbitaalkaas oo maalmahan xoogaa ee, xoo- nadaafad ka socotay ma- dhammaystirkeedii iyo soo gunaanadkeedii ayaan maanta joognaa maadaama madaxda ugu sarreysa ee dowladda hirshabelle mar walba ay kormeer ku sameeyaan xarumaha ee, danta guud ee, ugu dambeeyey isbitaalka guud ee magaalada jowhar oo maalin hore yimid madaxweynaha dowladda asigoo u kuurgalaya bukaanada iyo shaqada ka socota ee goobahaas si fiicanna waa u dhiirigelinaya dadka iyo shaqaalaha iyo bukaankaba marka waa sharaf aad u weyn in mas-uulka uu ka- oo ka warqabo bulshada oo uu matalo oo uu macnaha madaxda u yahay waa wax aad iyo aad u weyn waana wax loogu bartay madaxweynaha dowladda hirshabelle marka xiga maanta waxaan taagannahay lix iyo labaatanka bisha ee bisha lixaad ee saddex iyo labaatanka bisha saddexaad labada kun ee shan iyo labaatanka isbitaalka intersos ayaan waxaan ka haynaa nadaafad guud anagoo ah een, ee, hadda labada xaafadood ee xaafadda hanti wadaag iyo xaafadda kulmis ee garbahiga ay joogaan maamulkii xaafaddaas iyo gabdhihii quruxda badnaa ee mar walba u taagnaa gabdhihii quruxda badnaa ee mar walba u taagnaa bilic soo celinta magaalada jowhar afarteeda xaafadood ee labada xaafadood oo kale waxay ka shaqaynayaan giddigaas labada xaafad waxay ka shaqaynayaan intaas. marka amarkan wuxuu ka soo baxay gudoomiyaha degmada jowhar asigoo mar walba ee, nagu dhiirigeliya inaan ka shaqayno nadaafadda iyo bilic soo celinta ee, magaalada Ee, waxaan rabaa marka maadaama dantii guud ay ka shaqaynayaan gabdhahan quruxda badan oo ujeedaan oo mar walba kusoo celcelino annagu waxaan haysanaa xoog ee, gabdho xoog leh qalbi wanaagsan leh daacada u taagan dalkooda iyo danta- iyo eh, eh, diintooda inay horumarsadaan ayaa taagan waxaan rabnaa marka xaafadihii gudaha xaafadihii gudaha anagoo barnaamijkan ka faa'iidaysanayna waxaan ku baaqaynaa labada xaafadoodba waa kulmis iyo hanti wadaag in dadku ilaaliyaan bilicda iyo nadaafadda maadaama eh, hadda laga baxay roobkii badnaa ee xagaay lagu jiro bilicdu annaga ay dannoo tahay waxaan si qaasa ugu digayaa dadka ku ganacsada laamiyada hareerahooda ee maqaadaha u badan cawahoordaan maqaayadaan ku qabannay iyadoo biyo wasaq magaalada oo laamiga ku dhex shubayso maqaayadahaas marka waxaan ugu digaynaa digniin aan siinay inay hadhow ay dhihi doonaan waana la dulmiyey hadhehina sawirraal idinka hayaa wax walba markhaatigadan idin horkeenaynaa ka jooga dadka ha ku dhibaataynina biyahaas uraayo wasaq waayo qof afkiisa ka tufay qofkaas inuu xanuunsan yahay laga yaabaa ha laga digtoonaado marka hadhow intaan lagu soo gaarin adiga iska sii digtoonow Een, idaa- ee, saca- bahda saxaafadda ee barnaamijka ayadana dhiirigelinta u samaysa mar walba ee bahda kala duwana waxaan ugu bishaaraynaa ayadana uguna mahadcelinaynaa mar walba shaqada ay nala garab taagan yihiin ee duruufaha ay ku shaqeeyaan anagoo og oo subax ay soo dheelmanayaan ilaa shaqadaasan ka banayna garab taagan yihiin ee, oo heegan u yihiin mar walba inay dalkooda iyo dadkooda horumarsadaan iyo wacyigelinta wanaagsan ay mar walba u sameeyaan bulshada ay meesha u joogaan annagana waa taasna ugu mahadcelinaynaa gabdhahana waxaan leeyahay dhiirigelin wanaagsan ha loo sameeyo yaa qalbiga laga dilin waa gabdho wanaagsan waa abaalkan ilaaha macnaha jisa- jadisadiisa bixiya abaalka wanaagsan kan xunna ilaaha bixiya asigana waxaan rabnaa marka gabdhahan oo guulaysta waa gabdho wanaagsan waxaan leenaha garabkiinaan taagannahay madaxdiinaa garabkiina taagan saaka waxaa idiin soo booqdad ogtihiin gudoomiyihii degmada jowhar ee mudan cismaan maxamed mukhtaar barre oo dhiirigelin idinku yimid asagoo mar walba kahormeer u taga meelaha oo shaqada ay ka socoto marka hambalyaan idin leeyahay warkan waa ku dheeraaday marka guulaysta nadaafadda ha guulaysato jowharna ha guulaysato nalalkii iyo geedyuudkana waa noo ballan waa nalalkii geedyuudkii bullacdii waa noo ballan xaafadda hantudaag iyo xaafadda kulmis labada xaafadood oo mataanaha ololaha nadaafadeed ayaa loogu talagalay in looga hortago cudurrada ka dhalan kara nadaafad darrada iyo in lagu soo celiyo bilicda magaalada jowhar sidii ay ahaan jirtay